faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waa raadiyo cadaada ku soo dhowaada warka habeen qodobada caaw aad dhegayso doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweynaha somalilan oo la kulmay ergadii dhexdhexaadinta iskood isku xilqaamay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta shir guddoomiyey shirkiisii ugu dambeeyey golaha wasiirada madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa oo heshiis hordhaca laga gaaray kadib khilaaf xareereeyey maamulkaasi maxkamadda darajada koowaad ee maamulka puntland xukun dil ah ku riday xubno ka tirsan al-shabaab warar kala duwan oo ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland puntland oo sheegtay in ay mar kale gacanta ku dhigtay shabakad ka tirsan al-shabaab akhbaaraadka warka habeen caaw aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha yukrain oo la hadlay midooda afrika qodobadaasi waxaynuugu soo kornay aad caawa dhegaysan doontaan balse iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale ismaqal habboon waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelaysa koo iyo labaatanka bisha juun sannadka laba kun labaiyo labaatan intaad maqasheen qodobada ugu waaweyn warkeena habeen ayay ahaayeen iminkana warkii oo faah-faahsan aynu ku bilowno madaxweynaha somalilan muuse biiha cabdi ayaa ah maantay la kulmay ergadii dhexdhexaadinta iskood isku xilqaamay maxamed cabaas warkan ha faahfaahiyo madaxweynaha somalilan mudane muuse biiha cabdi ayaa la kulmay ergadii iskood isku xilqaamay ee ku howlanaa sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka ergadan oo ku howlanaa xaloohelidda arrimaha siyaasa cakiran ee somalilan ayaa horey waxay la kulmeen madaxda mucaaradka ergadan waxa ay sheegeen inay qaadeen tillaabo muhiim ah oo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan hase yeeshee qoraal ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in golaha in golaha guurtida ay sharci ahaan somalilan u qaabilsan yihiin inta khilaafaadka iyagoona ay tahay in laga warsugo qaabka loo gelayo hawsha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu shirgidoomiyey shirkiisii ugu dambeeyey ee golaha wasiirada soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xafiiska sii degaya xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa uga mahad celiyey golihiisa wasiirada iyo howlwadeennada xafiiska ra-isul wasaaraha sidii wanaagsanad ee ula soo shaqeeyeen howlihii baaxadda la ay dalka usoo qabteen ra-iisul wasaare roble ayaa wasiirada u rajiyey mustaqbal siyaasadeed wanaagsan isaga uu kula dardaarmin qof waliba intii karaankiisa ah dalka u adeego la hirgeliya doorasho aysan heshiis ka ahayn dhinacyada ku shaqada lahaa isla markaana aan waqti badan la gelin sidii ay u dhici lahayd ma ahayn howl fudud laakiin waxaa alla subxaana wa tacaala uga mahad celinayaa haddii ay guul noogu soo dhammaatay intii lagu jiray shaqadii adkeed ee la soo galay waxaa hubaal hubaal ah in ay jirtay kala aragti duwanaan la xiriirtay shaqooyinkii socday haba ugu badnaadaanee arrimihii doorashada oo ahaa kuwa qofba dhan ka eegayay laakiin waxaan hubaa in dhammaanteen aan doonaynay in ay wax hagaagaan sidaa darteed waxaan rajaynayaa in laabta la isu furo oo laiscafiyo dhammaanteen xubno badan oo golaha wasiirada ka mid ah ayaa xildhibaano soo noqday sidoo kale waxaan rajaynayaa in qaar badan oo idin ka mid ah ay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada soo socda hadduu alla subxaana wa tacaala idmo dhammaantiin waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsaneed ee soomaalinimada ah ee walaalnimada ahayd oo aad iila shaqayseen anigoo idiin rajaynaya mustaqbal wanaagsan iyo guul dheeri ah ballanteenu waa in qof walba oo naga mid ah uu dalka ugu shaqeeyo intii karaankiisa ah dhanka kale xubnihi golaha wasiirada ee kulanka ka hadlay ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyay sidii uu usoo hogaamiyey xukuumadda si gaar ah howlihii doorashooyinka dalka oo si guul iyo nabad ah kusoo dhammaaday ra-iisul wasaaraha ayaa shahaadooyin gudoonsiiyey qaar ka mid ah howlwadeenada xaafiiska ra-iisul wasaaraha dhanka kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa booqday dekadda muqdisho isagoo kula u guurgalay habsami u socodka howlaha dekadda waxa uu warbixin ka dhageystay wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda iyo mas-uuliyiinta dekadda oo uga waramay sida ay u socdaan howlaha dekadda oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee dalka ugu muhiimsan mahadsan cabdiraxmaan warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal maantay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland sharmaaka suuley ayaa ka waramaya dagaal culus oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxauu maanta barqadii ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay weerar jadgada ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada jubbaland xilli ay marayeen inta u dhaxaysa deegaanada baarka iyo halka loo yaqaano dhulbaraha duleedka magaalada kismaayo wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan dagaalka ay ku dhinteen hal askari oo ka mid ahaa ciidamada jubbaland laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo la geeyey magaalada kismaayo saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxay dhankooda sheegeen inay iska difaaceen weerar kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaare fara badan ay gaarsiiyeen walow aan weli la helin warar madax bannaan oo xaqiijin kara warkaasi wararka ugu dambeeya naga soo gaaraya deegaanada uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in xaaladda haatan ay tahay mid degan islamarkaana ciidamada howlgallo ay sameeyeen kadib ay dib ugu laabteen magaalada kismaayo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland ayaa maantay waxay xukun dil ah ku fulisay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sharmaaka suuley warkan ha faahfaahiyo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee shanta gobol iyo dembiyada culus ee puntland ayaa ugu dambeyn maanta dil toogashaha ku xukuntay afar ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab xubnaha la xukumay ayaa maxkamaddu sheegtay inay ahaayeen shabaabkii dilalka madaxjebinta iyo qaraxyada ka geysan jiray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari afarta eedaysan ee xukunka lagu riday maanta ayaa magacyadoodu kale yihiin ayuub cumar shire cabdulaahi salaad boos maxamuud abshir muuse olyo soo qabashada xubnahan maanta xukunka lagu rida ayaa waxaa iska kaashaday ciidamada booliiska gobolka bari iyo ciidanka b s f ee uu xukumay jenaraal amiin xaaji khayre madaxweyne deni iyo ku-xogeenkiisa ayaa heshiis hordhac laga gaaray kadib khilaaf hareeye maamulkaasi sharmaaka suuley ayaa ka warramaya maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo ku-xogeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash kaas oo saameyn weyn ku yeeshay hay-adaha kala duwan ee puntland hase yeeshee wararka la helaya ayaa sheegayaan madaxweyne siciid deni iyo ku-xogeenkiisa axmed karaash ay asafgarad hordhaca ka gaareen khilaafkooda kadib markii ay dhexdhexaadin ka dhex sameeyeen isimada maamulka puntland iyo qaar ka mid a xildhibaanada kulan gaara oo yeesheen madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo ku-xogeenkiisa ayay kaga heshiiyeen khilaafka oo intiisa badan salka ku hayay xilka qaadistii axmed karaash uu ku sameeyey wasiirada amniga arrimaha gudaha maaliyadda xilli uu deni ku jiray ololihiisa musharaxnimo ee dowladda soomaaliya wararka ay raadiyo cadaada helaysa ayaa sheegaya in labada dhinac ay ku ballameen kulan kale si mid madowga meesha looga saaro islamarkaana loo dhammaystiro xalka gaarista khilaafkooda khilaafka madaxweynaha puntland iyo ku-xogeenkiisa ayaa ah mid waayadan soo laalaabanayay kaasoo salka ku haya dhanka awoodda maamulka waxaana sidoo kale fashilmay mooshin ay xildhibaanada qaar wadeen waxaana sidoo kale fashilmay mooshin ay xildhibaanada qaar ka wadeen xukuumadda madaxweyne deni si ay uga faa'iidaystaan khilaafka kala dhexeeya ku-xigeenkiisa halkaad warkaasi kala socotaan waa radio cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaratis saaxiibayaal markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha yukrain ayaa la hadlay midowda afrika madaxweynaha yukrain falideber seloniski ayaa ku tilmaamay waddamada afrika inay lahaystayaal u yihiin duulaanka ruushka ee ka socda yukrain hadalkan ayuu madaxweynuhu ka sheegay xilli uu shalay khudbad u jeedinayay midowda afrika duulaanka ruushka iyo xanibaadda uu ku hayo dhoofinta hadhuudhka ee yukrain ayaa waxa uu sababay in malaayiin qof ay halis ugu jiraan gaajo guddoomiyaha guddiga midooda afrika ayaa sheegay in loo baahan yahay wadahadal deg deg ah si loo soo celiyo xasiloonida caalamka guud ahaan caaw intaasaan kusoo gabagabayna war wixii dalkii dibaddaba naga soo gaaray ciddawarkana dib kala soo qoobsata ciddaan ka bagan maqal qoraal soo isugu jira mar kale waxay ka daalacad karaan websayadkeena ciwaankiisu yahay www radio com warka waxaa soo saaray sharmaaka suuley anigu waxaan ahaa cabdifataax cabdullah intaa warkan warar idinku kulmi doono khiyaaray habeen wanaagsan